Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa olole wacyigelin ah oo ku saabsan in carruurta lagu dhiirrigeliyo waxbarashada ka sameysay kaamamka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada Cadaado. Wacyigelintan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha Waxbarashada Degmada Cadaado, macallimiin, waalidiin iyo ardayda loo sameynayay wacyigelinta. Madaxa Waxbarashada Degmada Cadaado, Xuseen Cali Sahal ayaa ka warbixiyay muhiimadda ololahan iyo dadaallada ay wadaan.
Ujeeddada ugu weyn oo halkan u nimid waxay tahay sanadkan ololihii waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug ee wasaaradda waxbarashada ay maaragta fulin jirtay qaybtii degmada cadaado ee sanadlaha ahayd ee sanad kasta bulshada lagu wacyigelin jiray inay ardada dugsiyada keenaan inaan galabta halkan ka bilowno haddii ilaahay yidhaahdo meeshaan waxaan u doorannay dhowr waxyaabood inaan ololaha iska fulino midda koowaad waxay tahay sida guddoomiyuhu ka hadlay kaamkan baalkii ayaa la aasaasay ardaydii xilligaas waxbarashada ka bilowday ayaa sanadkan ka qalin jebiyey dugsiyada sare ee degmada cadaado oo runtii haddana natiijo fiican oo maaragta waxtar la keenay marka lambar kow taas aan u dooranay dadka iyagoo ay d b ah duruufo badan la tacaalaya inay waxbarashadiina heer ka gaaraan waa dadaal dheeraada marka annaga waxa koowaadaan awoodna waxay tahay inaan idinku dhiirigelinno oo wixii maaragtay dhiirigelina inaan idin siino sidoo kale waxaan dadkii dhallinyaradii qalin jebiday oo shanta ahayd jaamacadda galmudug aan uga soo dhammaynay inay deeq waxbarasho siido waxbarashadoodii halkaas uga sii wataan intay jaamacadda joogaan haddii ilaahay idmo waxaan kumar ku dhiirigelinayna ayagana inay dadaalkoodii labalaabaan haddii waxbarashada heer jaamacadeed ay gaareen waxay awood u yeelan doonaan haddii fursado buuxa ay laga helo jaamacadda oo deeqo bannaanka ah inay bannaanka wax ka baran karaan iyo waalidkooda is lacag ku bixin taasna waa kula dadaali doonaa marka waxaan idinka rabaa adinkoo ay d b ka soo koorseeyo kasoo dadaalka waxbarashada ka soo bilaaba waxaad noqon kartaan dadka ugu fiican waddanka marka dhanka waxbarashada la fiiriyo ogaada waxbarashadana wax lagu bedelaa si kastuu qofku u tabar yar yahay waa arkaydan gabadhii kaalinta koowaad ka gashay soomaaliya qoyskooda qoys agoonay ahaayeen dad duruuf adag ku noolay ahaayeen haddana maantay wadankii oo dhan macaa madaxweyne waxaa loo taaganya ayada waxa dadkan aan u raadsan waxbarashada waaye abaalmarino kala duwan iyo deeqo kala duwan iyo xataa guryo ay degtay ku heshay macnaha dadaalkeedii waxbarashada ay sameyday marka qofkii waxbartaa isaga wax noqonaya oma baahna qof inuu maarata dhaqaajiyo annagana waxaan rabnaa meelihii iyo ilihii ay mari lahayn ilmahaas inaan intaan noolna la fududayno haddii alla yidhaahdo dhanka waxbarashada ilmaha iskuulka u dhigta ilaahay fadligiis waxaa noo soo qali jebiyey arday halkan baalkii iskuulka ka bilowday ayagaa noo jooga ayagaasaan rabnaa haddii alla idmo inaan dhiiri gelinno wasaaradda waxbarashada haddii ilaahay idmo waxaan la wadaagi doonaa duruufta dhanka macallimiin la'aanta ah ee muddada dheer qaadatay ee iskuulkan uu u baahan yahay macallimiin u baahan yahay waana la keeni doonaa kuwa joogana dhiirigelin in loo helaan ka shaqay doonaa wixii maaragta aan awoodno haddii alla yidhaahdo waalidiinta ku nool kaamka badbaado ayaa ka mahadceliyey wacyigelinta loo sameeyey ilaahay waa noo noo idmay waana loo dhisay waxbaan barannay maclimaanaan helnay waxaan marka ku daraynaa intaas in naloo siyaadiyo waxbarashada noola siyaadiyo ardada haddii la idmo barfoonka bugaagta qalimeenta ardada in lagu siyaadiyo waalidka wacyigelin iyo mar kasta waxay la taagan yihiin ardadii inay keenaan qaas ahaan anagu waxaana dadka guddiga ahaa oo iskuolka aan bilaabay intaas annaga u dhabar adeegaynay mushaar ma qaadanno wax kale ma qaadanno nafaan codsanaynaa wasaaradda ka codsanaynaa in hay-adaha ka codsanaynaa in naloo siyaajiyo ololahan wacyigelinta ayaa muhiim u ah dadka ku nool kaamamka maadaama aysan ku baraarugsanayn waxbarashada